halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta ee raadiyo ergo waa sabti taariikhduna ay tahay afarta bisha shanaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada maanta waxaa ka mid a abaabul ay sameeyeen dadka deegaanka jiingadda oo u dhow xingalool ee gobolka sanaag ayaa suurto geliyey in carruurta dadka deegaankaasi deggan ay markii ugu horreysay helaan waxbarasho qaar ka mid a dadka deggan labaatan iyo laba tuulo oo ku xidhan magaalada jowhar oo la siinayo talooyin ku aadan sidii aanay waxbarashada carruurtooda ugu saamoobi lahayn abaaraha ama fatahaadaha mararka qaar ka dhaca deegaanada ku xeedhan webiga shabeelle waxaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka iyaga maanta barnaamijka tiknolojiyadda barnaamijka xoolaha iyo barnaamijka tacab marka horese kusoo dhowaada warka oo inoo akhriyo muxiidiin rooble
sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa walaac ka muujinaya xaalado bini'aadannimo oo deg deg ah oo ka dhasha abaaraha ka jira meelo ka mida soomaaliya xiriiriyaha howlaha bini'aadannimada ee qaramada midoobay george conway oo booqanayay magaalada baydhabo ayaa sheegay in loo baahan yahay in deg deg looga hortago in abaaruhu ay isu beddelaan arrimo bini'aadannimo oo hor leh wuxuu sarkaal ku sheegay in howlaha gargaarka ee sannadkan aysan helin dhaqaalihii loo yaboohay conway oo sidoo kale ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu intaa ku daray inay heleen oo keli ah sagaal iyo toban boqolkiiba dhaqaalihii loo qoondeeyey howlaha gargaarka ee soomaaliya sannadkan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in deeqbixiyayaashu ay dedejiyaan maalgelinta howlaha gargaarka xilli dad badan ay ka barakacayaan deegaanadoodii sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska xiriiriya howlaha gargaarka ee qaramada midoobay soomaaliya waxa ay wajahaysaa xaalad abaar oo walaac leh kuwa oo ka dhashay roobyarida isxigay ee labadii sano ee lasoo dhaafay roobka guga ee xilligan ayaa isna si wanaagsan uga da-in meelo badan oo ka mid a soomaaliya dad ka badan laba milyan oo qof oo soomaali ah ayay sheegeen hay-adaha qaramadii midoobay inay gargaar deg dega u baahan yihiin wixii ka horreeya bisha luulyo ee soo socota baydhabo oo keliya waxaa ku soo qulqulaya dad badan oo isugu jira xoolodhaqato iyo beeraley soo hayaamay xeryo cusub oo ay degayaan dadka abaaraha ka soo barakacay ayaa ka dhismaya duleedka magaalada xogayaha guud ee qaramada midoobay antio cutras oo ka qaybgelayay xuska maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda ayaa sheegay in warbaahintu aas-aas u tahay nabadeynta iyo xaqiijinta cadaaladda xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu intaa ku daray in warbaahintu ay gacan weyn ka geysato horumarinta iyo xuquuqul insaanka waxa uuna sheegay in dimuqraadiyaddu ay qabyo ahaanayso ilaa inta ka horraysa in la helo xogo run ah oo lagu kalsoon yahay oo warbaahinta laga soo dheegtay antio cotros wuxuu sidoo kale sheegay in horumarka dhanka tiknolojiyadda laga gaaray ay fududaysay in bulshooyinku ay wada xiriiraan isla markaasna xogaha la isweedaarsado laakiin waxauu sidoo kale walaac ka muujiyey in mararka qaarkood tiknolojiyadda iyo horumarka laga gaaray loo adeegsado faafinta colaadaha iyo xoojinta naceebka bulshooyinka u dhexeeya xuska maalinta xorriyadda saxaafadda ayaa imaanaya iyadoo ku dhowaad boqol weriye ay dhinteen intii lagu guda jiray sannadkii hore ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka halka boqolaal kalena ay xabsiyada ku jiraan sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee yunesko warkii oo idinkaga imaanayay raadiyaha arrimaha bini'aadannimada ee ergo maanta inta ayuu ka egyahay ciddii uu dhaafayna waxay dib uga maqli karaysaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio ergo dor o r g
waa tahay dhegaystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay muxiidiin rooble oo inala socodsiinayey warka arrimaha bini'aadamnimada
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
haatan aan ku bilaabay dhegaystayaal abaabul ay sameeyeen dadka deegaanka jiingada u dhow xingalool ee gobolka sanaag ayaa suurto geliyey in carruurta dadka deegaankaasi deggan ay markii ugu horreysay helaan waxbarasho geed hoostiis oo sabuurad ay u suran tahay ayay macallimiin mutadawiciin ah ku baraan ardayda qur-aanka iyo qoraal akhriska iyo maadooyin kale maxamed saalax wariyaha raadiyo ergo ee gobolka sanaag ayaa warbixintan inoo soo diyaariyey
saynab faarax maxamed oo ah kow iyo toban jir waxay ka faa'iidaysanaysaa waxbarasho si tabaruca looga furay deegaanka jiingadda oo soddon kilomitir u jirta magaalada xingalool ee gobolka sanaag horraantii bishii hore iyada iyo afartan iyo sagaal arday oo kale oo soddon ay gabdho yihiin kana soo jeeda dadka ay xoolahoodii abaaruhu dhaafiyeen ayaa dhigta dugsigan oo geedka hoostiisa wax lagu barto ardada oo la baro maadooyinka soomaaliga xisaabta sayniska iyo cilmiga bulshada waxay iskuulka dhigtaan shan saac iyaga oo sida iskuullada kale wax la baro shan maalmood toddobaadkii
kulley xagga hooseaan wada maraya waxaan dhigtaa saddex maado waxaana ka mid a soomaaliya soomaali maxaan ku idhahda ayay qur'aan carabi saddexdaa maado ayaan dhigta waxaana ku bartaa geela hostii waxaan rajaynayaa mustaqbal waxbarashada inaan sii wataan jeclahay ilaa heer jaamacadeed kadibna markaan jaamacadda dhameeya inaan dhakhtarad noqdo aan dadka dadka daaweeyo magaalada inaan dhakhtarad noqdaan rabaa faraxsan aad iyo aad baan ugu faraxsanay waxaan codsan lahaa in in sidaatan sida naloogu dhaamo gurigaan wax ku barano naloo dhisa waa tahay dhalinyarada kale ee aan waxba baran maxaa fariin u diraysaa waxaan leeyahay dee mugdi oo ku jirta ana iftiinka soo galo oo waxbarashada waxbarasho bilaaba dugsigan waxaa furitaankiisa iska kaashaday dadka deegaanka oo doonayey inay waxbarasho u helaan carruurtooda markii xoolahoodii abaarihiisi xigay ee dalka ay dhaafiyeen iyo maamulka waxbarashada ee magaalada xingalool waxa carruurta hadda dhigta ay u tahay shaqo maadaama uu markii hore ay xoolaha ku mashquuli jireen guddoomiyaha waxbarashada ee magaalada xingalool macalin murse siciid cali ayaa raadiyaha ergo u sheegay in dadka deegaankan aysan hore u helin fursad waxbarasho oo asaasi ah tanina ay ku kaliftay baahida waxbarasho ee ka jirtay deegaanka haddii xoolihii ay weydaasaan ama xoolihii ka yaraadaan ama ay kasoo xeroodaan waxbarashona aan maaragtay dadka aanay helin dadkii dee jiri iyo dad maaragtay dadka dhaca iyo dad booday noqonayaan marka calalagal waxaa la yidhahdaa waxbarashadu qofka akhlaaqday tartaa akhlaaqday bartaa waxaad arkaysaa haddeer isku tuulooyin ay saddex iskuuliga ka dhisan yihiin isku xiran yihiin dhulka laamiga ka degsan inta badan maamuladu uma soo degaan hay-aduhuna uma soo degaan marka waxaan de ugu baaqaynaa dadkaas maaragtay dhulka hoosooyinka ku jira in maaragtay de wax lala qabto calalaqa laba galaas ama hal galaas fasal oo ay qoraxda iyo dabaysha kaga dhuuntaan maaragtay aad bay muhiim u mursal iyo koox macallimiina ayaa dugsigan ku caawiyey sabuurad buugaag ardada wax looga dhigo iyo laba macallin oo si tabaruca tuulada wax uga dhigaya barayaasha ardadan mutadawacnimada wax ku baraya waxaa ka mid a maxamuud jaamac oo raadiyaha ergo u sheegay in geedka hoostiisa ay caqabado ku haystaan ardada kuwaas oo ay ka mid tahay cidhiidhiga geedka qorraxda dabaysha iyo roobkaoo ay bannaanyaal u yihiin ardaydu waxay hor isugu jiraan kuwii waaweyn ahaa iyagu waa meel kuwa beebigaana waa meel waaweyn iyo yaryar waxaas isugu jiraan wixii geedka hoos ku dhistaan oo kuwaa markaa dee carruurtaa yaryar oo maaragtay duuf ku dhacayo iyo xogaa ka yare ka yare xanaaqa oo maalma noo gooyo oo yidhahda annaga carruurta dhex fadhii kara mayno ama ma hayno meel kale aan u bedelno tan ugu daran waa taa weeye maaragtay xogaa weyn ma garanaysaa wuu ka kibrayaayo anigu waxaan lama dhex fadhiisan karaa ama qayladooda iyo uluftan moogta yaryarka way iska hadlayaan way iska qaylinayaan casharkii aad kii weynaa u dhigaysay ma garanaysaa bay kii alifka loo dhigay ba'tada kii isi akriyi maayo ila wax meel wada jooga kii aad ninka ka weyn u dhigaysay buu kaa daba akriyayaa dhibaatooyin badan baa jira oo dee adba waad garanaysaa dee sida maaragtay laba qof oo aan isku leeba casharadii baa loo kala saxilaayay maxamuud wuxuu tilmaamay in gabdhaha oo ah kuwa ugu badan ay haystaan dhibaatooyin ka badan kuwa haysta wiilasha wuxuu xusay inay jiraan arday ay u waayeen meel ay geedka ka fadhiisiyaan oo iska noqday kuwaas oo tiro ahaan gaadhaya ilaa labaatan carruur ah wuxuu intaa ku daray in waalidiinta wata hal iyo laba carruura ay u sheegaan inay mid keensadaan iskuulka maadaama oo aysan hayn meel ay wax ku bartaan ardada dhigta dugsigan qaarkood ayaa miyiga ka soo jarmaada subaxdii galabtiina u carraaba sida uu sheegay macalin maxamuud kaltuun daahir cali oo ay saddex carruura u dhigtaan iskuulkan kana mida qoysaska ay abaarihii dhaafiyeen xoolaha waxa ay ku faraxsan tahay fursaddan waxbarasho oo ah abidtii ugu horraysay ee uu ubadkeedu helo markii ugu horrayso ay yimaadaanin weeye waxbarashada reer baadiyayba ahaayeen reer baadiyana waxba ma barto meel fiican bayna hadeer marayaan ilmahaagoo diinle waa qof indhale maxaan ku idhahday oo ifu baxayo ilma aan wax barani de waxa weeyaan waa ilmo gudcur ku jira dee waxaan rabaa carruurtayda markaa inay wax barato carruurta caalamku inay wax barato oo maxaan ku idhahday khayrkood la jaan qaadaanin maxaan ku idhahda wixii ilaha iga qorobay de marka ay anfacayaanin iyaguna way is anfacayaanin geedka hoostiisa waxa loogu dhiganaya waa mintid iyo maxaan ku idhahdaye aad ku meel gaadheen systemkii iskool lahaan jiray ama arday lahaan jirtay maba lahaba way hayjad hadda la isugu soo ururay way fiican yihiin iskoolka markay tagaan iyo markay macaamada tagaanba way fiican yihiin de ilaa awal dad maxaan ku idhaha baadiyo laga soo qaqabtay oo ari la raacin jiray bay ahaayeen haddana markii lasoo fasaxo iskuul guriga yimaadaaneen waxbay akhristaaniin kaltuun waxay magaalada soo degtay sanadkii hore markaa oo boqol neef oo adhi ah ay abaarta ku weysay hadda nolosha qoyskeedu waxay ku tiirsan tahay toddobaatan doolar oo dad ay qaraaba yihiin u soo diraan waxay sheegtay in waxbarashadan ku hor carruurta guriga isaga joogi jireen balse haatan ay rajaynayso mustaqbal wanaagsan maadaama oo carruurtu ay waxbarasho aadaan deegaanka jiingadda oo dhaca meel qoor ah ama halka ay iska galaan dhulka soolka iyo dhulka bannaanka ah muddo shan sana ah roobab kama di'in waxaana haatan ku nool saddex boqol iyo konton qoys oo ah kuwa ay saameeyeen abaarihii kala daddambeeyey ee gobolka balse furitaanka iskuulkan ayaa ubadkooda u noqonaya mid u xaadhaya mustaqbalka waxbarasho inkastoo aysan haysan tasiilaadkii waxbarasho oo ay geedda hoostii hadhsadaan maxamed saalax raadiyo ergo gobolka sanaag kaasina wuxuu ahaa maxamed saalax wariyahayaga ee raadiyo ergo ee gobolka sanaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tiknolojiyadda waxaanala socodsiinaya cabdixamiid cabdicasiis
kulanti wanaagsan dhegeyste kusoo dhowaaw barnaamijka teknolojiyadda raadiyo ergo oo isagoo cusub aad dhegeysato sabti kasta barnaamijka oo toddobaadkan kusoo qaadan doonno caqabadaha gaar ulahaanshaha aan privacyga facebook iyo dhibaatooyin ka dhalan karo waxaa soo jeedinaya anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis waxaana ila falanqeyn doona cabdiraxmaan taysiir dhegeyste mar kale kusoo dhawowa barnaamijka oo aan ku eegi doono dhibaatooyin ka dhalan karo wax gaar u lahaanshaha aan privacyga hay taysir cabdixamiid waa mahadsan tahay milkiilaha bogga ee bulshada ku xiriirta ee facebook oo lagu magacaabo mark zuckerberg ayaa shaaca ka qaaday isbedello dhowr ah in lagu sameyn doono boggaas iyo shabakadaha hoostaga ee kale ah instagram iyo whatsapp naqshadaha iyo waxyaabaha cusub ee lasoo bandhigayo ayaa looga jawaabayaa dhaleeceyno baahay oo la xiriira sida uu bog u ilaaliyo xogta gaarka ah ee dadka ku xiran milkiilaha facebook wuxuu sheegay inuu boggu qorsheynayo in gaar wax ulahaanshaha uu mudnaanta koowaad siiyo wuxuuna sheegay mustaqbalka halka uu boggu beegsanayo inay tahay in dadka la tixgeliyo waxyaabaha ay sida gaarka ah aysan jeclayn inay dadka la wadaagaan wuxuu qiray inay u baahan yihiin shaqo badan inay qabtaan si ay dib ugu soo ceshadaan aaminaadda si lumaysa ee dadku ay ku qabeen boggaas waxyaabaha muuqda ee ugu waaweyn ee isbedeladan ay keeni karaan waxaa ku jira fariimaha ay dadku isugu diraan qeybta wada sheekaysiga ee facebook qeybta loo yaqaano massengerka inay noqon doonaan kuwo ku koobnaan doona dadka fariinta isu diray taasoo macnaheedu uu yahay xitaa facebook inuusan arki doonin xogtaas waxaa isbedelada kale ee la sameynaya ka mid ah inay jiri doonaan habab kale oo soo gaabin doona qaabka fariimaha ay dadku isugu diraan ee loo wadaago taasoo macnaheedu uu yahay in fariimahaas aan weligood la keydin doonin aad baad umahadsantah taser waxyaaba badan aan la wadaagtay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waa maxay privacyga gaar waxu lahaanshaha macnaheedu waa in qofka ama xogta noloshiisa ku saabsan ay asturan tahay oo dadka kale aysan arki karin ilaa uu qofkaas doorto inay dadku arkaan mooyaane marka in dadka loo bandhigo xeyndaabka ama ilaa inta ay gaarsiisan tahay waxyaabaha ay tahay in la tixgeliyo oo gaar wax ulahaanshaha loo tixgeliyo waa mid ku xiran hadba dhaqanka bulsho iyo dabeecadda qofka laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo adduunyada ay caadi macnaha wadaagto oo arintaas macnaha tusaale loo soo qaadan karo gaar wax ulahaanshaha waxaa la yidhaahdo macnaheedu waa xogtiisa lama taabtaanka ah ama xasaasiga ah ama arrimaha amniga la xiriira ama sirta qofkaas uusan jeclayn inay banaanka u baxdo ama waxa sharaftiisa la xiriira gaar wax ulahaanshaha marka internetka laga hadlayo cabdixamiidow waa mid inta badan la xiriirta amniga iyo macluumaadka gaarka ah ee qofka uu dhigo bogaga internetka walaaca ugu badan wuxuu yimaadaa xiliyada ee dadku qaab online ah wax uga iibsanayaan bogaga hababka qaabka suuqyada camal u shaqeeya mararka la booqanayo bogaga xiriirka bulshada ee facebook uu kamid yahay ama golayaasha aragtiyada iyo lagu wadaago iyo cilmiga dood cilmiyeedyada oo loo yaqaano forumka taysiiro haddii aan soo qaadano tusaalooyin ku saabsan facebook wargeyska new york times ayaa soo saaray baaritaan lagu ogaaday in ay isticmaalayaal gaarayo lix milyan ay lagu wadaago xogtoodii facebook waxaa dhacday in ay dad badan oo isticmaalo in laga gaday shirkado gada laga iibiyey oo ay ka mid yihiin amazon iyo microsoft iyo kuwo kaloo badan marka facebooka ayaa waxaa la sheegaa oo inta badan ay og yihiin sida ay dakhliga ku sameeyaan ama macaashkooda sida ku helaan inta badan ayaa waxay tahay in ay iibiyaan xogta dadka marka inta badan dadka waxaan aragnaa in ay si bilaasha dadka ku isticmaalaan oo ay qofka iska diiwaangeliyo facebooka wax lacaga laga reebin inta badan laakiin sida inta badan ay ku sameysa ayaa waxay tahay xogtaada meeshaa joogtid qofka saaxiibka la tahay waxyaabaha adiga macluumaadkameelaha u aadeen
ha waana intaa haddeer noo sheegtay oo qofka waxyaabahu gaarka u leeyahay oo inta badan uusan jecleen mara qaarkood in uu la wadaago dadka kale marka wuxuu sameeyaa facebooka wuxuu aruuriyaa xoogan kala duwan wuxuuna la wadaagaa marka marka baaritaankan lasoo saaray labada kun iyo sideed iyo tobankii dhammaadkiisii waxaa lagu ogaaday in ay dadka intooda badan aysan isku haleyn karin facebooka facebooka marka awkooda qofka iska diiwaangeliyo wuxuu u ballan qaadaa in uu si nidaamsan oo la wadaagi doonin shirkado kale in uu u keedinayo xogtaada laakiin markaana waxaa bilaabatay in ay laisku haleyn karin oo ay u baahan tahay qofka inuu ka fiirsado horta cabdixamiidow waxyaabo waxaa jira oo farsamooyin ah oo tiknolojiyada la xiriira oo dadka caadiga ah aysan inta badan fahamsanayn laakiin dadka waxaan bartay ee ku takhasusay iyo dadka shaqadooda ay tahay ay aada u yaqaanaan tusaale ahaan markaa webseedyada booqanayso xilligaas hadda cadaadiska bogaga lagu soo rogay oo dadka xogtooda inay tixgeliyaan iyo brivacygooda marka laga soo tago waxay caadiyan samayn jireen markaa website booqato websitekaas waxaa ku haraya raadkaaga waxaa u haraya tusaale ahaan ciwaankaaga kuu furan imailada aad dirtay attachmentiyada waxyaabaha ka raadisay internetka meeshaa joogto wax walba oo adiga shakhsiyadaada lagu qiimeyn karo macnaa qofkan ganacsi haddii loo baahdo qofkan macaamiil nooce ah waay muxuu jecel yahay siduu sameeyaa xogta noocaasa waxay noqon jirtay wax hara websiteda booqatay waxba aqrisatay waa iska tagtay websiteka waxaa u haray xogtii marka markuu rabo inuu xayeysiin sameeyo waxaa lagu soo bandhiga adoon ogeyn waxaa laga yaabaa inaa kabo aad jeceshahay ka raadisay internetka maalmahaas oo dhan xayeysiimada bogaga ku tusayaan waa waa waa maxaa la yirahdaa kabihii aa raadisay maalintii dhaweed ama miis aa raadisay ama microfon aa raadisay arrimahaas marka waxaa badanaa sababo raadkaagiiyo haray xogtaadii oo laisku dardaray waxaa kasoo baxay qofka aad tahay dabeecadaada iyo waxaa xiiseyso marka waxyaabaha hara tirakoobyada waxyaabaha la xiriiro xayeysiimaha u isticmaalaan qofka dooqiisa ayayna inta badan waxa ku saleeyaan marka badanaa waxay ku timaadaa adoon ogeyn ayaa meesha gashay xogtaadiina waa waa la baahiyay marka waxaa laga hortagayo oo cadaadiska loo saarayo shirkadaha internetka waxaa waaye xogta qofka raalli ma ka aha markaa ka qaadeen waa maye maba ogeyn marka hadda waxay bilaabeen inay kuu sheegaan xogtaasaan kaa kaa qaadi doonaa waxaas iyo waxaas iyo waxaasa u isticmaali doonaa waxaana lagu siinaya ikhtiyaar ah inaad diidi karto iyo inaad dooran karto oo dhihi karto oo ogolah marka adoo ogol oo og
xogtaada marka markaa la wadaagto shirkadahan ama websytyadan internetka waxaa dhacdo waxaa noo sheegtay in ay xaysiimo oo adig lagu talagalay oo waxaad xiiseyso inay ku keenaan marka maxaa kaloo ka dhalan karo waxaa ka dhalan kara haliso kale oo badan cabdixamiid oo tusaale ahaan haddii aan usoo qaadano emailkaaga la heli karaa emailka adoon qofna siin ayaa la heli karaa in emailka isticmaasho aad hebel hebel u yahay waxaa la heli karaa furaha emailkaaga ku furto waxaa la heli karaa bangi account number bangigaaga akounka ku furato gaar ahaan haddii aa wax iibsato maba kusii jirtaba waxaa la heli karaa dadka waxa gareeya ama jabsada internetka oo burcada ah waxay isticmaalaan inta badan i b adress waxaa la yidhaahdo macnaha ciwaankaaga internetka aa ku gasho oo shirkadda ay ku siisay ayuu soo geli karaa asagoo adiga iska kaa dhigayoona dhibaato geysan karaa marka markii baaritaan la sameeyo waxaa la dhahay cabdixamiida jabsaday maadaama i b adresskiisi laga soo galay waxyaabahaasa kamid a waxaa jira waxaa la yidhahdo sbywer oo ah combyutarka inuu online iska ahaado oo qofka uu wuxuu doono ka baxsan karo xog ah macnaha combyutarkaaga in lagu dabamariyo in lagu dabamaraha waxyaabaha macnaa raadkii aa reebtay ka dhalan kara malwera jira isagana oo asagana ah combyutarkaaga in macnaha la dhibaateeyaba in la damiin karo in wax laga baxsan karo in macnaha xogtii laga qaadan karo marka dhibaatooyin badan oo macnaha xadgudub ku ah dadka iyo iyo hantidooda macnaha waxa dijitaalka ah ayaa ku jirta waxaan ku weydiinayaa sidee loo ilaashan karaa qofka privacygiisa ama waxuu gaarka u leeyahay cabdixamiidow waxaa la sameyn karaa horta waxaa jira softweero dadka amnigood inay ilaaliyaan loo sameeyey tusaalaan kuwa antivirusyada ah kuwa mailwerka hadda aan sheegayna website waxaa jira software gaar loogu talagalay isbaamyada isbaamyada waa waxyaabo qashin ah internetka wax isticmaalayo oo la abuuray oo loogu talagalay in ama wax looga faaidaysto waxay doontaa noqoto waxaas inay combyutarkaaga galaan oo waxay doonaan ka sameeyaan inaad ka fogaataa u baahan tahay bogaga laga dukaameysto oo keliya kuwa waaweyn ee laisku halleyn karo oo dadka inta badan ay isticmaalaan oo lala xisaabtamo shuruucda leh oo meel loogu hagaaga leh oo macnaha isku hubi karto keliya inaad gashato wax ka iibsato maadaama aan laga maarmeynin ba hadda adduunyada sida caadi suuqa uu suuq u yahay caadiyan oo internetkana suuq u leeyahay oo wax looga iibsadaa marka sidoo kale inaad ka fogaatid websaydyada amni ahaan waa internetka maaragta markaad isticmaalayso waa lagu sheegaa kan waa isku halleyn kartaa websitekan iskuma halleyn karta marka kuwa lagu taliyo in amnigooda uu liito la sheego macnaha inaad ka fogaato aa uga fogaan kartaa sidoo kale waxaad sameyn kartaa website markaad booqanayso meesha aa ka gashay inta badan taariikhdii iyo meel wixii aa qortay websiteka aa gashay wax walba way keedsamayaan markasta marka kaydka haraya ee website combyutarkaaga macnaha kaajeega waxa la dhaho inaad tirtirto sidoo kale inaad isticmaasho baasweer adag mar walba furaha ku gelayso combyutarka iyo emailada iyo inay noqdaan xuruuf iyo iyo calaamado iyo nambare iyo wax laysku dardaray markaas waxaa fududaanaysa inaad difaac hesho marka aad baad umahadsan tahay taysiir oo igala qayb qaadanayay barnaamijka teknolojiyada toddobaadkan dhegeysigaadina waa ku mahadsan tahay intaana mar kale kulmi doono sidaasay nabadgeliyo
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal markanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka xoolaha oo aalaaba uu inoo soo diyaaray islamarkaana inala socodsiiyo maxamed xasan
kulanti wacanna dhegayste barnaamijkeenna xoolaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa nin xoolo dhaqda ah oo ku nool deegaano ka tirsan gobolka nugaal oo awoodi kari waayey in uu ka hayaamo meel saddex sano oo lasoo dhaafay uusan roob ka di'in waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii khabiirka xoolaha oo aan maanta ku eegayno cudurka raafdilaac ah ee lo-da gala iyo sida looga hortegi karo iyo daaweyntiisa waxaan kaloo idiin haynaa dadka xoolodhaqatada ah ee iyaguna barnaamijka kaga soo qayb qaatay fariimahooda cali xasan muuse waa afartan jir toban caruura dhalay boqoliyosiddeetan ariya iyo labaatan neef oo geela ayuu wuxuu ku hayaa miyiga deegaanka timirshe oo lixdan kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada garoowe deegaanadaas saddexdii sano ee lasoo dhaafay roobabku way ku yaraayeen isaga iyo dad kale ayaa ku hadhay deegaanka halka intii kalena ay u hayaameen meelo roob ka da'een khadka telefoonka ayuuna iigu warramay xooluhu way tabarxun yihiin waa tabarxun yihiin oo way simeen aflaha joogaana haddee ilaahay baa ka fujin kara horta sideeda degsiimo uun baa degan uun dadka guuri waayey oo naqbaa hadda la daayay oo meelahaa sare oo nugaasha loogu guray taleexaa gaar waa garta waxa weeye meel uun biyo laga gaaro oo ceelsiga dhiriyaan ka cabnaa oo biyahaasaanu isaga arooraa oo marka maxaa marka u guuri weydeen idin tabar xooluhu ay ku tagaan naqab ma leh dadkuna haddee uun macnaha waxa weeye kharash la-aan baa jidha qaababkaasaa lala guuri waayo walaal haatan gad maayo oo oo hilib lana male marka matalan gaadhiga hadda meesha deganta intuu kaa qaado dhulka roobku ka da-ay ku geynaya imisuu lacag kaa qaadan laha reerkayga goortaan ka soo qaado haa waa shan boqol shan boqol oo dollar ha laakiin dee xaafad badan baanu nahay oo maxaa dayn u qaadan weyde walaalow suurageli weyday oo waxa weeye haddee nina korkiisa biyo kama hagsadaali ma raadise ha yaa ka raadisay maxaadse kala kulanta waxaan kala kulmay in inaana ka helin lacagta aan intaa leego aan ku guuro hodayna gaadiidka maa dhahdid markay xooluhu naq helaan iyo baan wax idin siin doonaaye bal dayn igu rara baa meeshaan joogna haddeer waa iska meel miya oo baabuur waaweyn magaalo inaan kasoo kaxay sidid maahay meel haddeer baabuur marta la xoola wax ka qaadi kadaa ay joogto maba aha adug dhulku marka see u eg yahay maxaa xooluhu cunaan iyow ilaahay baa noolaha naflaha quudso oo rabbi boorta subxaana watacaarkaa quudso haddeer meesha ay joogaan oo ay ku nool yihiin wax haddeer aan kuu sheego ku idhaahdo geed hegelkaasaa laga cunaa garan maayo haddeer xoolo dhaqatana waa ahay muddo dheerna baadiyan geed madowgii miyuusan ku ol sida higiladii cadaygii dhirtaasi iyagu ma dawreen maxaa ku dhacay nugaashu dhirtaasay caan ku ahayd iyaga waa iyaga walaal iyaga waa la daaqay dee wax arigu daaqona moogtahay ma aha laakiin nabaad ari cuno xooluhu macnaha arigu ku noolaado ama nagaar ama ama dhir kale ama marka dhulku markaa eegsid adigu meel waxaa istiaahday waxaa neef baa cuni kara kuba arki maysa maxay markaa cunaan oo ka goostaan dhulka xilliga haddeeroo la joogo wax uu cuno oo u xaadiro biyaa jira biyo wax baktiya oo matalan xaalufkaa u dhintay iyo ma jiraan xooluhu walaale way tabarxun yihiin wax baxbaxana waa leeyihiin waana joogaan haddeer bakti siyaada oo xerada iyo looga cararaayo ma leh waana lumeen oo way iska lunlumaan oo reerka reer bayna ha luntee macnaha arigu lunyey inta haddii ilaahay roob siiyo oo ama ay xanaano helaan ama haatan meel naqli ay ay tegi lahaayeen kalkooda waa imisa maalmood waaw waa maalin labo waxaasaa u badan baa la geeyaa biyaha oo haddana naw ceel adu biyo iskale baanu joognaa lesiga dheero biyahaas un baanu geyna maxaa idiin qorsho ah oo dee ilaahay baa moogtahay maamulka iska leh oo kaasi wuxuu ahaa cali xasan muuse oo ah nin xoolo dhaqda ah oo ku nool deegaanka timirshe oo waqooyi ka xiga magaalada garowe iminkana bal aan fiirino codadkii dadka xoolo dhaqatada ahaa ee barnaamijkeenna ka soo qayb qaatay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa la yidhaahdaa magacayga cabdirisaaq oo ku magac dheer madoobe waxaan ku hayaa meel la yidhaahdo tobayo xungeel aanan lahayn waxaan sheegayaa dadweynaha naga dhegaysanaya radio ergo ama culimadana maqlaysa xoolo aanad lahayn oo aan waxba lagugu siin oo qorxa kugu disho marka haddii aada cuntid dambi ma ku jiraa mise kuma jiro qofkii lahaana waxaad ku tiri dhib ba iga haysato xoolahan qarashkoodii soo dir wuu diiday wuxuu yihi anigu ma soo dirayo waxna ima haysa way dafra ka waran markaa ma isku kharash garayn karaa oo manaafacaadkayga iyo ma ka goosan karaa wixii kaleba saa ayaan weydiinayaa codad horena waa soo duubay marka waxaan leeyahay bacad baa ka dhacaya meesha waxaa ka dhacay ka jirta biyo la-aan waxaa ka jirta roob la-aan calaykum radio wergo xoolihii oona naga iibsan waayey abaara aada u baan oo aan sanadahan dhicin oo aananu arag iyo baadna soo gashay iyo biyo la-aan iyo haraad iyo haddii bixin maayo waxaan joogaa degmada magaalada sheikh gaar ahaan degmada tuulada u dhowey galool layaao taasoo dadku iyo xooluba ay jilacsan yihiin assalaamu calaykum radio ergo
waxaa joogaa magaalada la yidhaahdo degmada la yidhaahdo qoryaale waxaa la yidhaahdaa mahan maxamed yaasiin rooble waxaan ka codsanaya barnaamijka xoolihii oo shuba naga laayay dawaco iyo abaar oo nalagu keenay dawaco adhigii nalala socday assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum magacaygu waa idris oo jooga tuulada coodanle oo ka tirsan gobolka buuhoodle halkan waxaa ka jirta abaar aada u badan waxaa abaar aada u ba-an biyo la-aan iyo daala-aan ayaa la-aan itaa xooluhuna dabargo ayay ku dhow yihiin kuwaasina waa qaar ka mida xoolo dhaqatada barnaamijka ka soo dhiibtay codkooda iminkana doctor maxamed xasan waa dhakhtar dhinaca xoolaha ah waxaanan ka waraystay xilligan roobka hadda lagu jiro raafdilaaca lo-da ku dhaca iyo siyaabaha looga hortegi karo marka cudurkani waxaa maaragtay keena jermis baa keena jermiskaasi wuxuu ku dhacaa labada cidiyood xoolaha maaragtay laba suuleyda la yidhaahdo oo ay ka mid tahay ariga iyo maaragtay lo-da marka wuxuu galaa marka labada cijiyood dhexdooda meesha ah haraga ku yaala ayaa maaragtay waxaa maaragtay jilciya biyaha roobka ayaa jilciya iyo dhiiqada iyo kaadida xoolaha marka ay ku jiraan meesha xerada ah marka meesha markii ay qoydo oo islamarkaana uu taabto shay markaa mudi kara ama caws ha ahaada ama wax soo kaleo soo fiiqan ha ahaadaano markaas ayaa waxaa ka faa'iidaysta oo ku dhac oo gala jermis ayaa gala jermiskaasna inta badan way kala duwan yihiin jermisyada markaa keena laakiin nooca ugu badan ee markaa sahla waxaa ka mid a laba nooc marka labadaa jermis waxay kala galaan ku kala dhacaan baan ujeedaa lo-da iyo iyo ariga marka markaan ku bilaabo nooca ku dhaca lo-da noocaasi wuxuu inta badan bilowdaa markii ay qoydo labada cidood dhexdooda hilib maqaarka ah markuu qoyo ee ay wax taabtaan markaa dhaawacaya ayuu galaa maarata jermisku markaana infection ku dhalayaa marka kan wuxuu uga duwan yahay midka kale oo ariga aan ka sheekayn doono waxa weeye wuxuu uga duwan yahay infectionkaasi ma aha infection maaragtay baaha oo xoolaha marka lo-da ku baahaya ma aha laakiin waa infection uga dhacaya qaar ka mid a xoolaha markaas hadba sidii markaa neefku uu janaska marka u yimaado ama fursadda markaa dhaawaca labada cijiyo dhexdooda ay ku timaado markaana waxa weye calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid a iyadoo markaa uu maaragtay neefkii cijiyihii macnaha uu ka bararo qoobkii ka bararo islamarkaana uu markaa dhutiyo markuu neefku uu maalmo joogana ee infectionkii sii ballaartana markaa meeshii ay maaragtay qurunsato oo markaa uu ur maaragtay markaa ay ka timaado marka loo dhowaado oo markaa sanka loo dhoweeyo aan usoo gudbo xagga daaweynta oo cudurka dhinaca marka laga hadlayo lo-da waxa weeye waxaa muhiim ah in la nadiifiyo oo meesha jermiski galay iyo maaragtay la nadiifiyo oo wixii wasaqa meesha laga saaro kadibna maaragtay cijida la jaro haddii markaa dheeraad ay tahay oo maaragtay si markaa ay u fududaato ama maaragtay sidii markaa daawadu u gaari lahayd amase neefkuba uu markaa lugtiisa fiican dhulka ugu qaban lahayd waxaa kaloo marka la isticmaalaa haddii markaa cudurku uu sii ballaarto oo aad maaragtay lugtu ay maaragtay u maaragtay bararto antibiotic baa lagu duraa antibiotigaasina waxaa looga durayaa hilibka dhexdiisa baa laga siinayaa oo waxa weeye sintaa looga duraya ama qoorta looga duraya haduu markaa tii markaa markaa qofku uu markaa la fududaata marka inta badanna maaragtay waxaa la isticmaalaa dawadaas muddo saddex maalmood ilaa shan maalmood baa la isticmaalaa daawada lagu durayana waxa weeye waa oxytetracycline ama oxo ay dadku isaga soo gaabsadaan marka daawadaasina waa maaragtay daawo fiican oo anfacaysa weeye markii ay maaragtay loo siiyo miisaankeeda loo siiyo iyo xoogga ay leedahay markii hadda ka horna waxaan hore usoo sheegay in maaragtay dawooyinku ay leeyihiin xoog xooggana lagu cabiro hadalba bercentageka ama bercentualo ama boqoleyda saddexdaas hadba qof walba siduu u fahmi karo boqoleyda boqolkiiba toban mid baa ah boqolkiiba labaatan mid baa ah marka sidaasay u kala xoog badan yihiin wakhtiga la kala siinayana sidaas buu maaragtay u kala badanaya ama usoo kala gaabanaya ka hortaguna wuxuu noqonayaa keliya in maaragtay marka laga hadlayo in laga hortago oo roobku marka uu dego oo xooluhu ay daaqayaan ama ay maaragtay la xanaaneynayo ama ay xerada joogaan waxa weye dabcan markuu neefku banaanka socdo waxba lagama qaban karo oo waxa weeye dhulku hadduu biyo leeyahay oo biyo qabatin leeyahay waxba lagama qaban karo oo dhulka o dhan biyaha lagama bixin karo laakiin qofka xoola dhaqda ah waxaa waajib ku ah si uu u ilaaliyo cudurka inuusan xoolaha ka gelin inuu xerada uu habeen ku heynayo uu ka ilaaliyo biyo biyo inay qabatimaan oo ama saxaradu ay ku dahdo oo maaragtay labadaaba uu ka ilaaliyo si macnaha neefku meesha uu cagta dhigayo ama qoobka dhigayo inay say u noqoto meel nadiifa oo qalalan aad ayuu mahadsan yahay doctor maxamed xasan cabdulle oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunada iyo beeraha qaramada midoobay ee fow barnaamijkeenii xoolaha ayuuna u dambeeyey fadlan haddaad tahay xoolo dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijkan ka soo qayb qaadato fadlan noo soo duub codkaaga adoo ku soo diraya laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiidh toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiidh maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
dadka degan labaatan iyo laba tuulo oo ku haraysan webiga shabeelle ayaa loo qabtay siminaar talooyin lagu siinayo dadkan oo isugu jira macalimiin waalidiin iyo arday ayaa waxaa la siinayaa talooyin aysan waxbarashadu uga joogsan xilliyada abaaraha iyo xilliyada roobaadka oo uu webigu biyo badan keeno haddaba waxaan arrimahaasi ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka dalladda shabeelle axmed cabdi maxamed waxaana marka hore weydiiyey tababarkan iyo waxa uu yahay tababarka wuxuu iskugu jiraa saddex qaybooduu iskugu jiraa mid waxaa loo qabanayaa macalimiinta ka socota laba iyo labaatanka tuulo waxaa kaloo loo qabanayaa guddiga waalidka tuulooyinka iyo waxaa kaloo loo qabanayaa muxuu aha jal to dil macnaha arday kale arday kale inuu iskuul keeno ama c t c ayaa loo qabanaya saddexdaas qaybood ayuu iskugu jiraa tababarka waa arday arday arday kale muxuu ahaa ama arday iskuulka ka saakiday arday inta badan dadka iskuljaalka waxbay ay iska maqlaan arday arday kale iskuulka keenaya ama u sharxaya ama soo jiidaya ujeedada baa intaas marka yaa soo qaban qaabiyey oo qabtay tababarkan tababarka hadda waxaa qabanaya oo fulinteeda iskale fulinta waxaa iskale dalada waxbarashada shabeelle shabeelle education ambrella ayaa fulinta iskale aad aad yaa idin ka caawiyey waxaa inaga caawinaya hay-adda muxuu ahaa unicef unicef marka maxaa kusoo xulateen labada labaiyi labaatankaas tuulo ee ay sheegtay labaiyo tobanka tuulo waa tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar oo ka baxsan magaalada degmada jowhar gudaheeda ka baxsan waaye waana dadka degan webiga labadiisa degan waan dad tuulo tuulooyinka degan waxaan ku xulanay maadaama ay webiga jiinkiisa degan yihiin wax kastana ay unugul yihiin arday population fara badanna uu degan yahay markasna aysan janis sida magaalada janis ay u heli kartana aysan u heli karin ayaa loogu faa'iideynayaa sidii ubadka faraha badan leh muxuu ahaa loo kordhiyo tacliintooda waxbarasho maadaama ay yihiin dad labada webiga labadiisa dhinac kala degan tuulooyinkan ay ku hareereysan yihiin yacni maxay kaga duwan yihiin a is leedihiin tuulooyinka kale ee ku yaala shabeelooyinka wallahi tuulooyinka kale dadna waa iska reer guuraha waa garan kartaa oo dadka magaalooyinka ka fog ayaga dad meesha rigli ku awaayo oo degan haddaysan abaar dhibaato u keenin ama fatahaad aysan dhibaato u keenin waa dad deegaan waayo dad deegaan hadday yihiinna waxaa qasab ah inay helaan wax alla waxa ummad soomaaliyed u baahan yahay oo ama caafimaad ah ama tacliin ah ama nolol ah hadda webigu wuu biyo keenay ma waxaa jira waxyaabo quseeya maaragtay fatahaadaha ama abaaraha xilliga uu webiga guro kale dadkaasi waxyaabo saameyn ku keena oo aa kala hadasheen ma jiraan
arrintaas waxay gelin badan aan ka samaynay sababto waa dhowr jeer ayaa fatahaad nagu timid sanadkan hadda sidaa la sheegayo saadaasha ilaah baa ah cilmiqeybka shaqa kule cid kale shaqa kuma laha in roobkii koonfurta ay yaraan doonaan webigana biyaha hadda uu soo wado sida aan warbixinta beledweyne ay nooga soo gaaraysana muxuu aha ilaa hadda heerkii la rabay ma aha webiga biyo waa keena laakiin biyo dhexda ku socda waaye weli ma gaarin heerkii fatahaadda laakiin hadday roobab badan dhulka etoobiya kasoo da-aan waxaa suuragal ah in fatahaad ay timaado fatahaadana waxaa markaasna sabab u ah xilligii dawladii soomaaliya webiga carada ayaa laga bixin jiray carituulaa loo samayn jiray maadaama dalka aysan dawladda awood badan aysan ka jirin dhibaato badan ay ka jirto webiga waa buuxsamay caraa buuxisay kulamaa roob u yimaado ama webiga uu bi keeno webiga uu nugul yahay inuu fataho mar hadduu fatahana tuulooyinka ayuu baabiinaa mar hadduu tuulooyinka baabi'iyana wax kasta oo beera ah oo dalag ah ama iskuulla ah cagta ayuu marinaya taasaa marka u baahan in muxuuaha taxadir fara badan laga sameeyo marka dadka maxaa kula talinaysaa yani haddii uu imaado webigaasi fatahaado uu keeno oo kale oo tuulooyinka ay biyo galaan iskuullada ay biyo galaan waxbarashada way joogsanaysaa marka maxaa bedela maxaa tala ah oo aad kusoo kordhinaysaan dadkaas
waxaan dadka horta aan kula talinaynaa haddii webiga fatahaad uu keeno waxaan kula talinaynaa inay horta iskaashadaan awoodooda ay isu geeyaan isku tashtaan fatahaaddii webigi meeshuu kasoo baxa ay iska xiraan oo aysan hay-ada iyo dad kale aysan uqaylo uqaylo tegin oo ay awoodooda isticmaalaan haddii laakiin biyaha ay awoodooda soo dhaafaan waxaan kula talinaynaa meelaha taayiga ah ee tuulooyinka u dhow in ay halkaas ay ay muxuu ahaa ay kubaro baxaan oy degaan iskuuladana aysan u joojino jeedaha hoostooda sabuuradooda si mobile ah ay ugu dhigtaan waxbarashadana ay usocoto ilaa muxuu ahaa weliga dib u noqonayo ama biyaha ay gadaal ugu baxayaan
marka maxaa is leedihiin hadda tababarkan xilligan wuu ku habboon yahay inaad qabataan
wa waa isleenahay xilligii ugu habboonaay ayuu tababarka dhacayaa sababtoo ah jaaniska mar kasta lama helo iskuuladii waa wa wa wa wa way socdaan macalimiintana muddo ay hadda sidka dawacnimo ay wax weydigaayeen hadda janisna hadday haystaan ay heleen oo tababar la siiyey wacyigooda kor loo qaaday muxuu ahaa dadkii guddigii tuuladana ayana tababar loo qabtay sidii enrollmentaga ilmaha loo badin lahay dugsidii loo keeni lahaa waa janis aad iyo aad u fiican muxuu ahaa wixii cabsi oo jiray oo muxuu ahaa oo zaa'idka ahayna hadda ma qabno marka waxaan jecel lahay in si fiican looga faa'iidaysto waktigan waktiga ugu habbooneed ay tahay tuulooyinka webiga ku xeereysan mar kasta oo fatahaadi ay dhacdo way ku saamoobaan sidoo kale webiga markuu guro oo abaare ay dhacaan dadkaasi deegaanada way ka guuraan mise
saxa waaye inta badan dadka ay iskugu jiraan beerilay iyo xoolaale ay iskugu jiraan inta badan dadka guurguuro sameeyana waa dadka xoolaha degan haddii abaar kasta ay timaadaan in abaar un dadka baabi'iso oo ay dibiyada ama meelaha qaxootiga loo carara maahe inta badan dadka hadda tuulooyinka degmada jowhar inta badan kama guuraan deegaankooda meeshooda ayaa muxuu ahaa wax lagu siiyaa oo lagu ogyahay haddii marka ay dhibaato guud ay timaadeen muxuu ahaa i d b da ayay dadka maxiin badaan amaba magaalada jowhar ha soo galaan ama magaalada muqdisho waa aadaano markaasna waa duruuf caam ah oo adduunyada oo oo dhan oo ka jirto abaarta wax ay reebaysa male hadda adduunyada qofka bini aadanka waxa uumada uu ku nool yahay waa inuu yoomiyan atleast hal mar ama laba jeer waa inuu wax cunaa hadduu waayo meeshuu wax ka cun lahay ayuu ka raasanayaa
waan gartay marka dadkan haatan aad talooyinka aad siinaysaan maxaa is leedihiin way ka bedeli kartaa noloshoodii hore ay ku noolaayeen
wax badan ay ka bedeli kartaa sababta dadka bini aadanka hadday mar ay isku tashtaan ee ay awoodooda iyo muruqooda isticmaalaan iyo caqligooda noloshooda wax badan ayay ka bedeli karaan wa waxay haystaan dhulbeereed fiican ayay haystaan webigii shabeelle ay haystaan iskuullo a way haystaan oo qaarkood dhagax yihiin qaarkoodna carshaan ay yihiin marka wax badan ayay ka bedeli karaan noloshooda iyo nolosha ubadkooda aad ay diyaari karaan wixii talooyin ah iyo wacyigelin ahna daladii waxbarashada shabeelle way siitay muxuu ahaa wayna qaateen mar kastana kormeer ayaan ugu tagnaa xaaladooda meeshay maraysana si aad ayaan ula soconaa
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
waa tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta dhegeystayaasha oo aalaaba aan ku soo qaadanno codadka inoo soo duubaan dhegeystayaasha iyaga kala jooga deegaanada kala duwan ee soomaaliya waxaa aalaaba isha ku haya oo la socda codadka inoo soo duubaan dhegeystayaasha iyaga cabdixamiid cabdilcasiis waxaana ka wareysanaya cabdifataax maxamed mukhtaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta hadalhaynta dhegeystaha oo idinla socodsiinaya anigoo cabdifataax maxamed mukhtaar waxaa barnaamijka igu heliyo cabdixamiid cabdicasiis cabdixamiid marka hore kusoo dhawow radio ergo kadib waxaad nooga warbixisaa sidii ee dhegeystayaasheenna ay uga soo falceliyaan fariimaha iyo waxa haatan aad inoo hayso aad baad mahadsantaha cabdifataax haddii aan fiirino waxyaabaha dadka ka wada hadlaayaan waxaan dhihi karnaa shantii qof oo na soo wacdo afar kamid a waxay ka hadlayaan biyo la-aan iyo jilaalkii ku dheeraaday marka waxaa jiro baryahan hadeer waxaa lagu dhawaaqay in ay waddanka ka jirta abaar oo toos si rasmiga loogu dhawaaqay marka meelo badan waxaa la filayaa in ay roobabkooda sii yaraadaan ama roob ku filan inaysan helin marka waxaa ka mid ah meelahan laga soo wacay balihowd oo ku yaalo gobolka galguduud dhegeystahaas wuxuu noo sheegay in ay ku tirsanaayeen marka wuxuu noo sheegay in ay roobka caadiga ee helin ay ku tirsanaayeen ceelal riig ah ama siyaabo kala duwan ay biyaha ku helayeen marka wuxuu noo sheegay in ceelashii ka halaabeen ay ku tirsanaayeen ay saameyn ku yeelato dad badan oo deegaankaas degnaaya sidaasoo kale waxaana soo wacay dhegeystayaal kala duwan oo iyagana jooga sanaag waxay kaloo noo sheegeen ayagana in ay ku tirsanaayeen ceelal ay solarka u isticmaali jireen in ay biyaheeda kasoo helaan marka ayagana hadeer waxaa haysto dhibaatooyin biyo la-aan oo meelo badan ka jiro waa tahay cabdixamiid oo u balaan isla dhegeysano dhegeystahaas iyo fariinta oo inoo soo duubay assalaamu calaykum radio ergo waan idin salaamay magacaygu waa axmed ashari oo jooga tuulada bilaxawd ee gobolka galgaduud wadanka deegaanka bilaxawd waxaa ka jira xaalad oonan aada u daran cilriig ayaa ka shaqayn jiray cilriigii bil muddo bil ah ayuu dansan yahay dadku biyaha ma helaan aada bay ugu adag yihiin wixii ilaahay wax siiyey hay-adaha dawliga iyo kuwa maxalligaaba waxaanu ka codsanaynaa ceelkaa xaggiisa inay naga caawiyaan dadkaasu biyay u baahan yihiin ceel roobaadkii guga ayaa ka daahay iyo ma haystaan wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aada ayuu mahadsan yahay dhegeystahaas haddii aan fiirino dhegeysto kale oo isagana biyo la-aan ka hadlaayo waxaan laga soo wacay jowhar shabeellaha dhexe wuxuu noo sheegay in ay dhib ku qabaan roobabkii iyagana kasoo daahay wuxuu noo sheegay in ay aada u rajeynayeen ku hanweynaayeen in ay roobabkii guga ay bilaabdaan mar dhow inkastoo aysan bilaaban haddeer waxay ku tiirsan yihiin biyo ay ayagana sidaasoo kale meelo kale ay ka helaan marka waxaan ognahay si guud in ay waqtiga waqtiga guga lagu jiro laakiin aan la helin roobkii sida loo rabay marka dad badan oo ku tiirsanaya hadeer nimankan oo naga soo wacay dhegeystaan naga soo wacay jowhar wuxuu noo sheegay in ay ahaayeen dad beeraley ah beerahoodiina ay biyaha ay aada ugu sugayeen in ay biyaha roobka ay helaan laakiin aysan helin oo ay beerahoodii ay ku qalaleen ay sidii ku waayeen wixii ay tacban lahaayeen marka dad kala duwan oo beerley ah kuwo xoolodhaqato ah kuwo oo siyaabo kale wax u sameeyaan ay saameysan noloshoodii ay saameysan wax soo saarkoodii
aada u mahadsantahay cabdixamiid ow dhegeystahan ayaynu isla eegeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamaya radio ergo waxaan ka hadlayaa gobolka shabeellada dhexe ee jower magacaygana waxaa la yidhaha mahad antarow shiiraar halkaasoo abaaro ba-an ay nagu heleen roobkii xilligeeda la heli jiray maartada abriil oo naga daahay taasoo beerihii iyo xoolihiiba maanta aynan lahayn beeraha dalag xoolihiina aynan lahayn wax anfaca ay cunaan halkaasoo xoolo badan ay nooga dhidhinteenna abaar baahan ay nagu hayso gobolka shabeellaga dhexe waxaan ergo aan u sheegayaa in samafalka hay-adaha samafalka inay gobolka shabeellaga dhexe si wacan ay nooga gaarsiiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey xubinteennii hadalhaynta dhegeystaha oo idiin soo saaray anigoo cabdifataax maxamed mukhtaar cabdixamiid ayaa barnaamijka ugu heliyey xubintan oo kale inteenan ku kulmi doono waxaynu idin kaga tegaynaa sidaas iyo amaan allah waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaan soo gaarnay gebagabada idaacadda iyada maanta waxaad markanna ku soo dhowaataan barnaamijka tacab oo inoo soo diyaariyo maxamed xasan
kulanti wacan dhegaystayaal barnaamijkeenna tacab ee maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xilligan guga oo roobabkiina ay daaheen ayaa beeralayda dhulka waraabka ku sugani waxa ay sheegayaan in sidoo kale biyihii webiga oo mararka qaar ay sii adeegsan jireen inta aan roobabku di'in isna sannadkan uu dib u dhacay cabdixakiin cumar yuusuf waa nin beeraley ah wuxuuna ku nool yahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan khadka telefoonka ayuuna iga warramay waxaanan wax ka weydiiyey bal daahitaanka roobabka iyo sidoo kale biyahan webigu saamaynta ay ku yeelanayaan xilligii beerashada waa la gaaray laakiin weli wax rooba oo bilowday oo tacab lagu gala ma jiro marka waxaa dib nooga dhacsan xilliyadii roobabkii imaa jireen dib u dhacay sidaas darteed waxay sababtay inuu tacabkiina dib u dhaco adiga maxaa kuu qorshaysnaa inaad beerato xilligan guga xilligan la joogo hadda waxaa ii qorshaysan inaad beerto geley beertii ma diyaarisay oo abuurkii ma ku riday mise weli
beerta waa la diyaariyey abuurkana waa lagu riday wixii daawo u baahneed oo oo xilliga abuurka la sii jiray oo fertilizer ahna waa la siiyey waxaa la sugayaa inuu roob ku do-o haddii oo roobka dib usoo dha usii dhacan waxaa la qorsheynayaa in la waraabiyo hadda webigu waa sidee biyo ma keenay weli mise isna waa waa qalalan yahay webiga sida caadiga gobolka hiiraan biyaha waxaa isbedelay salinitagooda ama dhadhankooda isbedelay oo waxay noqdeen dhanaan levelkoodana hoos oo u dhacay marka sidaas darteed laakiin beerihii waa lagu waraabi kari waayo welina waa sidii oo isbedel ma sameynin sida caadiga ah waxaa lagu yaqaanay shan iyo labaatanka maarso ilaa iyo tobanka abriil waa imaa jira biyaha webiga ayagoo ah noocii loogu talagalay in beeraha lagu waraabiyo laakiin hadda waxaan maraynaa ilaa iyo saddex iyo labaatanka abriilaan maraynaa welina ma hayno biyihii calowga ahaa oo sida caadiga ahaa beeraha loogu talagalay in loogu waraabiyo oo xareeda ahaa oo webiga keeni jiray xilligan haddii markaa roobkiina saas u daahay webigiina uusan weli biyo keenin abuurka dhulka ku jira hadduu kusii daaho abuurka dhulka abuurka dhulka ku jira sida caadiga ah ma dhinto ilaa iyo maxay ahayd iisheeg biyo hadduu helo biyo hadduu helo oo biyo hoos ku yaraadaan unbuu dhinto laakiin haddii uusan biyo wax biyo aysan taaban intii uu ka helayo biyo oo abuurkaas dhalasho uu ku sameeyo abuurkaas dhulka iskaga jiraya marka anaga waxaan rajaynaynaa inuu roob yimaado oo roobkaas uu noo soo dhaliyo dalagaas ay rajada iyo inaan leyna arrintan dib u dhacaahi marka sideebay saamayn idinku yeelanaysaa xilliga aad wax goosan jirteen oo kale iyo xilliga aad suuqgeynta ay samayn jirteen wallaahi dib u dhacan waxay saameynaysaa dalaga xilligii oo la beeri jiray dib u dhacaya sidaas darteed wuxuu la kulmayaa xilli aan ku habbooneyn bixitaankiisa ayuu la kulmayaa xilli aan ku habbooneyn goosashadiisana wuu la kulmayaa sidaas filimada wuxuu la kulmayaa xilli aan ku habbooneyn suuq ahaan xilliga uu soo suuq gelayo xilli aan ku habbooneyna wuu la kulmayaa harfasiga ama goysmada xilliga lasoo goynayo waxaa laga yaabaa gadaal xilliyada soo socda deyrta oo kale markay bilaabanayso inuu roobab la kulmaa laga yaabaa maadaama gugan dib u dhacay deyrtana hadday soo dhaqorsato waxaa dhici karta dalagii weli deyrta ku yaalo inuu roobka ku do-o marka caqabado badan ay u keeni kartaa waxaa fiicneed haddii webiga uu soo hormari jira haddii webiga soo hormari lahaa dadka beeraha way iska waraabsan lahaayeen kabacdina roobkay sii kaalmaysan lahaayeen marka haddii webigiyo dib u dhacay roobkiyo dib u dhacay waxay sababaysaa si toosa inuu dalagii dib ugu dhaco dalagii markuu dib u dhacana si toosa waxay u sababaysaa in uu xilligii loogu talagalay dalagii in la beero iyo xilligii loogu talagalay inuu hawsha si fiican u socoto oo dalagii bacriman fiican carradii leedahay oo wixiisa dhan isku toosan yihiin oo dhan dib ugu dhaco isla mar ahaantaasna xilligii goosashada xilli ka dabdan uu soo go-o dalagii xilligii suuqa xilli ka duwanna uu soo soo maxay heeday soo go-o marka caqabada ugu weyn waxay ka imaanaysaa webigii iyo roobkii oo dib iskula dhacay ama su-aal kale haddaan ku weydiiyo arrintana kole hore ma idiin soo marta sida caadiga ah waxaa lagu yaqaana webiga gobolka hiiraan inuu soo gaaro marka webiga highlandska ethoopia oo ka yimaado dhulka sare ethoopia oo ka imaanayo waa dhexda ugu horeysa oo soo gaarayo gobolka hiiraan waayo sidaas darteed xilligan ka hor gobolka hiiraan waxaa soo gaari jiray biyo xareeda oo kalarkooda fiican yahay oo ku habboon in beeraha lagu waraabiyo marka hadduu roobka dib u dhaco ma dhici jira inuu webiga dib u dhaco laakiin markaa ugu horreyso hadda aan arkayo waayo roobkii iyo webigii hal mar isla dib iskula wada dhaceen haddaba intaas kadib abuurkan dhulka lagu rido ee wakhti badan ku jira muxuu saamayna oo yeelan karaa su-aashaas waxaan weydiiyey doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waayo dhulka markuu jiilaal dheer soo maro oo xilli roob la-aan oo dheer uu soo maro dhulka kulayl ayaa ka buuxa ciiddiina ma diyaarsana kulaylkaa faraha badan abuurka markaad ku rido abuurka walba wuxuu leeyahay biyo qiyaasa oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso kulaylka faraha badan markay ku rido biyihii yaraabaa ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoo meesha kugu jiro wax shimbir ama cayaan kaloo kaa qaatay aanay jirin isagiibaa dhimanaya markuu meesha ku dhinto ilaa wixii yara oo biyaha ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cadar uu yahu yara qoyan yahay dhulka gargaar buu ka heli lahaa marka inuu soo biqlo dhulkiyo kulul oon biyo lahayn oo cadceedu aada usii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yarayd ee martaa ku jirtay abuurka biyihii yaraa gudaha ugu jiray markay ka baxaan martaa way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowdo inaad ku rito se ugu wanaagsan marka waxa ugu wanaagsan usii daa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirka in yar ha ku dhaco markuu roobkii saa u yara taabto dhulka uu yara qaboobo markaa abuurkaaga ku rido ma ku ridatay markaa ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhacay inuu si wanaagsan kuugu soo kiciyo marka cawskan oo kale hadda aan ka hadlaynay oo xoolahan ugu talagalnay wuxuu faa'iideynayaa isaga iyo waxaa la isku dhex beeri karaa galaydii ama haruurkii iyo arabakidii galaydii iyo masagadii oo kale labadaba midkaan idhaahno waa lagu dhex beeri karaa see loogu beeri marka dhulka aad ku beerayso raashinkaaga ayaad hareeraha ka marinaysa ama geesahaad ka marin geesaha markaad ka mariso cayayaankii cuni lahaa oo u iman lahaa ama galayda ama arabakida ama haruurka iyo masigada midkaad doontaba adugu ugu yar kaa cayaanka u iman lahaa cawskana kaa qabanaya ukuntii halkaasuu ku dhalay cayaankii dixriga halkaasuu kasoo bixi galaydaadii iyo masagadaadii way ku nabad galeen haruurka arabakida iyagoo nadiifaad helaysaa dhuuxan maaragtay geedka jiridiisa oo nadiifana waad helaysaa waa iyada qudheeda marka miraha laga gurto la cunayo inta la guraa xoolaha la siiyaa laakiin u fiirso xoolaha waxa aada siinayso haddii marka horeba cayaan ku degay oo tiro badan ay cuneen dhuuxaasi waa eber ama dabayshu markay dhacdo way jebinaysaa marka taa ayay ka badbaadinaysaa cawskaa marka intaasoo faa'iidaba uu leeyahy xitaa haddaadan ahayn beer xoololey rasmiya ood beeraley caadiya tahay laakiin in xoogaa xoola aad leedahay ama wax yaroo ariya ha ahaado ama laba saddex neef ilaa toddoba neef oo lo-a ha ahaato geela iska badaabay isaga laguma dhaqi karo dhulka beeraha xoolaha iyaga cawskaas wuxuu ku noqonayaa wixii aad ka guratay beertaadii aada siiso cawskiina waad u guraysaa waad siin marka dhulkii isaga ayaa wuxuu noqonayaa mid ay kasoo baxaan raashinkii dadku ay cuni lahaayeen iyo calafkii xoolahaba labadaa faa'iidaba uu leey cawska haddaan ka hadlaynay marka la sameeyo kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeennii tacab ee arrimaha beeraha anigoo maxamed xasan ayaa idiin soo jeedinayey waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada